bismillahi raxmaan raxiim magacaygu alaal waa cali xuseen xasan almashhuur cali kulusheey waxaana joogaa gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame cali waxaad ka mid tahay nabadoonnada gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame waxaadna kasii mid tahay dadka beeraleyda ah ee degmada beeraha jamaame xilliyada roobka dalagyada la beerta maxaa ka mid ah bismillahi raxmaan raxiim walaal waxaa ka mid ah ilaah baa ku mahadsan horta marka u horeyso roob fiican ayaan helno oo lagu diirsado xilligan waa xilliga guga ah waxyaabaa aan tacbanno waxa ugu weyn oo aan tacbanno hadda jubbada hoose waxaa ka mid ah galleyda waxaa ka mid ah digirta sisinta dalageen wuu fara badan yahay xaqiiqatan hataa xilligan waxaan surnaa annaga aan beernaa mooska xilliga lagu aadiyo waa haddaa la suraa guga iyo deer iyo xagaa sagaal bilood saas ku qabaa sagaal bilood kadib mooska diyaaru ku noqonaa xilligan waa la suraa marka insha allahu taala dalagyadiis kala duwan xilligan waa abuurnaa insha allah beeraha qaabka isugu jiraa meesha meel weba mara maadaama ay tahay maasha allah su-aashaada waa mid waafi ah magaaladan beero labada dhinacba way leedahay xaqiiqatan haddana jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame caan waayo adduunka waa laga yaqaanaa waa meesha usoo kala baratami jireen talyaaniga beerihii badnaa ku yaallo beero webina way leedahay oo fara badan xaqiiqatan weli waxaa la dhihi karaa beeraha jubbada hoose waxayba ku yaalaan degmada jamaame kasoo bilaaw soona kamsuuma ilaa buluguduud ay u dhexeeyaan caamka beeraha webiga saaran oo la kasaay soomaali furuud meesha ay deganayd waay waxaa waaye waa inkaas meeshaan leeyahay bandar jadiid eko abuur badan tujuuma juuji jambarow marka sakaanyana way leedahay oo goofley ah dadka ay u yaqaanaan oo carab fara badan xeebtaan oo dhan kasoo bilow min qaamqaam ilaa ku geey jubbada hoose meeshaay ku eg tahay laito ama sheekh axmed yare kasoo gudub cabdimuudey intaba insha allahu tacaala beeraha goofka ah oo xeebta ah waxaa kasoo go-o sisin aan xaddi lahayn oo ilaa muqdisho ilaa dibadaha loo dhoofiyo maxaa kuu soo haray dhanka webiga labadaba way saaran yihiin webigana beeraha kasoo bilow jubbada hoose fongamoya ninbas u yaqaan ama shangalmafuula kulli kasoo bilow intana ku geey ilaa igediga markaan ku dhaho qaamqaam isku darka cari kabo qorraxey sirey farbulaay reeneerow daarsalaam maasha allah ilaa malayley kusoo xeji jambarow ku jir ama janno ku jir ay dhihi jireen dadkii hore macnaa miisaal ayaga oo soo qaadanaya qiimaha ay leedahay aad iyo aad dadka dibadaha jooga hadday maqlaan jambaro hadii lagu dhao hadda darabkeeda fi hada laxda wuxuu joogaa hamsata cashar milyan shan iyo toban milyan haddii la bedela doolar ahaana waa shan boqol oo doolar darabki way darab ectar wuxuu noqonayaa marka afarta darab way ectarka afar darab way laba kun xaggu u dhaafaa mana la helabo waxaa laisku siiyaa garab siin marka beeraha goofleedan aaday u sarreeyaan labadaba way leeda bal waxay dheer tahay saddex tif way sidii shabeellaha hoose oo kale waay malaayigan afar labaatan sax wuu soo galaa qofka biniaadanka lugeynaya badda wuxuu u soconaa saacateen laba saac ilaa hal saac iyo bar gaari haddii la dhoon soddon daqiiq waa waa magaalo beer goofley leh waa magaalo oo beer waraab leh waa magaalo xeebti leh oo hadda haddaa baxay shabaqaada oo shandarooda kaa dhamaata haddaa qaadata malaahi waa soo qaadan kartaa waa meel aad u nimcaysan waxaa ilaahay badda xaggeeda haa ilaahi raxmaanka waan ka codsanaynaa inuu noo ziyaadiyo insha allahu tacaala roobabkiina aad ayay noogu di'een waa ku diirsanay jaa hadda galleyda waa la abuuray xaqiiqatan beeraha badi waa abuurna hadda marka abuurka markii la yihahda xagga beeraha kuwa goofleyda hadda aad ku tilmaantay oo xilli roobeedka la tabca iyo kuwa kale oo waraabka ah abuurkooda ma kala duwan yahay mise waa isku mid maasha allah labadoodaba hadda waa wada bilaabnay xaqiiqatan roobka hal maruu curtay shixshixdiis ramadaanu waxyar bilowday hadda markuu wada da-ay abuurka taam waay labada dhinac waa la bilaabay goofleydana waa abuureen webigana waa abuureen hadda labadaba waa tacbanaa bal waxaa hadda dheer beeraha mashruuca oo hore la waraabin jir lakin hadda kili walaayada ay u samaysay jubbada fula hadda mashruuca dhan waa la wada abuuraya makiinada hataa cariiri waay qaar makiinadaha falay waa laga daba farjiyaa ninba si u yaqaana nina waa iska abuuraa beerihi oo mashruuca haddaa la dhihi jir biile loo fakinaa haddeertan waa la wada abuuraya mashruuca oo aa u taqaanin hore loo dhihi jir mashruuca mugambo ee bariiska kulli sisin iyo galeya laga tacbaa oo gaaraayo shan kun oo beeshin taqriiban insha allah kulli waa la tacbaaya alxamdulilah jaad galeyda daraad maraysay soddon iyo shan kun hadda waxay maraysaa lix iyo labaatan kun waxay dib u dhacday sagaal kun shilina kasoo go-day maxaa u sababa marka raxmadda ilaahi subxaana watacaala nimcadiisa u keenay ayaa u sabab ah iyo dadka markay dhulka ku hubsadaan abuurka taam uu noqdaba jaa keedka fuustayaalka wixii ku jira kulli waa soo saaraynaa annaga waan bixinaynaa macnaa maasha alla fuustayaalkaan banaynaynaa jaa kalsoonida ilahi aan ku qabno waan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu taam noqdo insha allah marka beeraha hadda aad sheegtay oo ah mashruuc magambo xagee biyaha ka heleen marka mafartiyaa loo fakiyey mise xilli roobeedka leela beerta ayaga maasha allah xilliga jiilaalka ah walaayadu waxay u samaysay nidaam idaari ah waxay leedahay meelo kanaalo ah waxay leedahay baratooyo aa loo fakiyaa xilliga jiilaalka waa la fakiyaa bal hadda laakiin guga lama fakiyo hadda abuurkeeda ilaahay taamuu ka dhigay roob fiicanay heshay taasaa lagu abuuraya roobkaa lagu wada abuuraya kii mashruuca jiro kii webiga oo hadday waraabka noo ahaa matoorka hadda bil ma kicin annaga iyo kii goofley ah saddexdabaad webiga al- waa alxamdulilah ba- ah, cirkaas oo ilaahay raxmadiisa roobkii guuga curtay ayaa lagu wada abuuray Ee, xagga beeraha markii la yiraahdo oo webiga ku teedsan ee, biyaha webiga iyo biyaha roobka yaa u fiican oo qudaarta haddii ahaaleed iyo haddii dalagga kale uu ahaa lahayba yaa taranka iyo caafimaadka markii la yirahdo yaa u fiican walaal waxaa u fiican wa fi samaa'i risqukum wamaa tucaduuna biyaha cirka ka imaado wax ka fiican ma laha xaqiiqatan roobka markii la helo mooska saddex bilood jiri markuu ha- roobka hadda helo waxaa u malaysaa sagaal bilood ta waa soo degdegaa mooskii toban ilo sagaal bilood gaari lahaa sideed bilood todoba bilood uu ku dhalaa biyaha waxaa u baraka badan siduu ilaahayba noo sheegay annagan aan aragnabo tajriib ahaan oo beerley ah waxaa u baraka badan roobka insha allah mar roob haddii la helo dadka iimaanka ku degaa laakiin waraabka kharashkiisaa badan galleydaad oo lagu tacbo ama sisinta ama haddaa mooska lagu tacbo roo oo macnaha jiilaalka maarsa la abuur waa dhib badnaana laakiin guuga hadda markaa abuurto galleyda hadda aa abuurto bilaa qarash waxaa raqiis ka dhigay taas oo alxamdulillah ilahay naxariistiis waay wax bin aadan waraabiy iyo wax ilaahay waraabiy marna ma sinaanayan biidni illah Ee, nabadoon meelaha webiga uu mara mar walba dadka degan waxay ka cawdaan in dalagga xilliyada roobka uu ka go-o arrinkaas maxaa u sabab ah maasha allah nin arrinkaasoo ta- dhowr sababaa u sabab ah haddana maasha allah waxyaabo badan ayaa laga qabtay wax kalena haddaa la wada hayaa shala hadda u dambeysay magaalada meel ku teedsan oo bugey la dhahayo baallaha ku jirto shalay shala ah marka waxaa u sabab ah walaayada labaatan jir hadda ku dhowdahay lix iyo tobanka sano ka horreeyey webigan wax laga qabto ma jirin foodaa wadanka ka jirta war lores nimanka ilaahi hogaamiye kooxyada haasteen waxba lagama qaban fatahaadii weyneed markay dhacdo oo mihigaanka ah oo ilaahay ummadda muslimiinta iska badbaadiyey dad muslimiin ah dadkan webiga karkaaraduu jabsaday waa la cunay waxaa cunay fatahaadii alii u dambeeyey sidii laamiga uu u jajabay a aragteen nin kastoo waxgarad ah laamiga jubbada hoose uu u jajabay ee jubbada dhexe ilaa iyo gaar ilaa shabeellaha hoose suu u burburay laamiga u dhexeey kuunyi berri oo hadda walaayad ay suubinays ayuu isagana webiga karkaarada u jabsaday roobkiyaa jebiyey biyihii oo fatahaadii ugu dambeysana karkaarada laamiga asagana way saamaysa webiga aad iyo aad maxaa yeele biyihii webiga ka baxay laamiga way kormareen way sii dhaafeen ilaa waxay goyeen goofleyda mugambo ilaa af waa isku dareen biyihii taana riifa ka imaaday iyo kii jubbada hoose iyo kii shabeellaha hoose oo haaway ka imaaday kulli waxay ku kulmaan jubbada hoose ay u imaadaan tuulo la dhahay ninkii ka saayo hoomboy waa soo dhaafaysaa yaakshuuma soona burgaan wax isku dar waay juruba lamadaadkaa la dhahay kulli waa isu imaanayaan marka saddexda webi maxaa la dhahaa inta baasta jubba qaalta jubba maaha baasta jubba jubbada hoose i- magacaas in la barta muhiim waay jubbada hoose waa meel hoos ah annagaad jamaa markaa nahay waxaa naga sii hooseeya qaamqaam webi waa socdaa sooma badduu ku darayaa meeshan webi iyo- ay ku kulmaan goobeen la dhaho marka sidaa daraaddeed biyihii oo jubbada hoose iyo jubbada dhexe dhan ayaa annaga nagu soo hooro sidaa darteed waa marka wuxuu u jajabsaday marka insha allah wax badan hadda waa laga qabtay wixii kalena walaayadu way insha allah way hagaajin haysaa gacantaa lagu hayaa dadaalkeeda waa haysaa iyadoo gacanta midig gaalada kula dagaalamayso gacanta bidixna insha allahu tacaala webiga iyo mujtamaca ugu gargaaraysaa raashiin ay u qaybisaa Bulshadii.
bulshadii muslimiinta ah xaqiiqatan wax badan ay ka taageertaa ayadoo hadda gaala hay-adaha qaramada midoobay iyo w f p iyo khuraafaad aan adeegsanayn ayaa waxay samaysaa xaqiiqatan mar raashin ay qaybisay bariis sokor oo tayo leh weli kuwa ugu sarreeya marka insha allahu tacaala labada dhinacba beerahaas oo kaleata abuur iyo wax badan ay bixisay saacadooyin ay bixisay walaayada oo ay qaybisay oo bilaash eh makiinooyin ay keentay oo maxay sameynayaan marka makiinooyinka makiinooyinka beeraha ay kuu falayaan waxaa laga yaabaa qaar dadka aan samaysan karin bilaasha loogu fala qaar tan kaloo xigta waxaan ugu baaqayaa fursadan qaaliga ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey markaan usoo daadega xagga adduunyadeena waa loo baahan yahay walaa tansa nasiibaka min addunyaa inay ka faa'iidaystaan roobabkan guga curtay meel walbo soomaaliduna waxay tirahaa biyo sacbadaadaa looga dhergaa boqol doolar iyo labaatan doolar oo gaal ku siiy waxaa ogaataa jamaama dhowr iyo toban hay-adoodaa joogi jirta baahina ma dhammaan jirin haddana waa laga kaaftoomay heerka la maraya waa la ogyahay xataa ganacsatada heerka hadda ay marayso kheyr allah siiyo waa la is ogyahay annaga dhan waa is ogna beeraha heerka aan ka gaarin hadda ganacsiga heerka laga gaaray wax soo saarka wax walba dhanka laga gaaro waa loo jeedaa marka insha allahu tacaala walaalaha muslimiinta ah dhan waxaan u sheegayaa waxaa looga baaha bixi karaa oo ilaahi subxaana wa tacaala nimcadaas yeeta ninka qaarna uu zakeysanayo markuu wax tacfiir zako quraanshadii cunto ajiraa ku leedahay marka aan ka wada faa'iidaysano roobabka guga iyo wax soo saarka iyo ganacsiga kulliba insha allahu tacaala waa isku filnaanaya muslimiinta aan isku naxariisano ilahi waa noo naxariisanaya